sacab sacabada hanoqto
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
sacabada hanoqto
waa tallaado taariikhda waxay ku beegan tahay saddexiyolabaatanka bisha maarso sanadka labakunkoyoaaaaqodobada aad ku maqli doontaan maqrinimadan barnaamijkanana waxaa ka mid noqon doona jamaahiirta kooxda kubadda cagta manchester united oo loo sheegay shuruudaha keliya ee shaqada tababaranimo lagaga ceyrin karo oligana solesgar waxaan idiin haynaa oo kale saaxiibayaal lusuwares oo si buuxda u kala doortay labada mucjiso ee jiilka cusub ee kubadda cagta halan iyo weliba imbembe waxaan idiin soo gudbin doonaa oo kale barnaamijkan idinkugu haynaa kooxda kubadda cagta juventus oo ka tashatay markaasi andre birlo saddexda tababare ee ay mid ahaan keenayso iyo weliba go-aankooda calob iyo gordiyala ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaan idiin haynaa oo kale xidiga premier leaga ka ciyaara ee martin odigard oo markaasi ku dhiirigeliyey in uu markaa deg deg ugu biiro kooxda kubadda cagta arsenal oo la shaaciyey magaciisa waxaan idiin soo gudbin doonaa david alaba oo isku shaandhayn markaasi sameeyey labada kooxood oo uu albaabada markaasi ka xidhay iyo weliba labada uu kala dooran doono ayaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkeena waxaa sidoo kale ku maqli doonta neymar g r ka hor joogs xidigii nema g r ka hor joogsaday in uu markaasi kusoo laabto garoonka camnu ee barcelona ay ka ciyaarto iyo tababarihii bacitino oo markaasi ka hor joogsaday camnu oo loo magacaabay iyo tababarihii markaasi bocetino ka hor joogsaday camnu oo la magacaabay waxaan idiin soo gudbin doonaa oo kale barnaamijkeenana markaasi ka mid noqon doonaa zelatan ibrahimovic oo ilimada cishan waayey isaga oo warbaahinta la hadlayo maxay tahay sababta uu markaasi ilimada la cishan waayey waxaan idiin soo gudbin doonaa oo kale barnaamijkeenana aad ku dhegaysan doontaan kontonka xidig ee markaa ku tartamaya abaalmarinta n x g n oo markaa la shaaciyey kooxaha ay u cayaaraan iyo midka kaalinta koowaad haddaba ku jira qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korna ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa soo saaridii la socodsiinta waa cusmaan cabdalla anigoo ah farsamaduna waa zaki u diyaargarow maqalka barnaamijkeena soo dhammaystiran
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaaladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaaliyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaaliyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaaliyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga farriintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxaan awood idinka leenahay fiid wanaagsan barnaamijkuna waa barnaamijkeena cayaaraha aan ku horeyna sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen xidigii hore ee kooxda kubadda cagta liverpool ee deni marfrey ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qaabka keliya ee manchester united shaqada tababarnimo ee kooxdeeda kaga caydhin karto tababare oleganar solesgar oo mar kale qarka u saaran in uu markaasi koob la-aan ku fashilmo manchester united ayay habeen hore wareega sideedda ee f a kaaba ku reebtay lister city oo ay marti u ahay taas oo ka dhigan in yurub league uu ay yahay markaasi koobka keliya ee ay u tartami karaan xilli ciyaareedka inta ka harsan red devils ayaana hadda waxa ay afar iyo toban dhibcood ka dambeeyaan kooxda man city islamarkaana horaantii xilli ciyaareedkan markaasi l- laga saaray tartamada ueva champions league iyo carabawa cup manfay oo markaasi ka hadlay solexger ayaa waxa uu sheegay in koox leh darajada manchester united oo kale aysan ku filnayn in ay u tartanto eurub league islamarkaana ay shaqada ka caydhin karto haddii uu xitaa koobkaasi ku guuleysan kari waayo ninka hadda kooxda layliya ee solexger la yidhahdo dani marfrey oo talk sports markaasi la hadlayay ayaa yidhi iyagu daal kuma eedeyn karaan guuldaradii kasoo gaadhay lister city ee f a kaabaha safka ciyaaryahanadooda ma aha mid markaasi ku filan xoogan ama si wanaagsan iyaga u xoogana in united ay u tartanto europe league ma aha mid ku filan ugu horeynba jamaahiirtu way ogyihiin jamaahiirtu way ogyihiin midaasi eh, kooxdu way og tahay midaasi oliganerna sidaasoo kale ayuu isna u ogyahay oo in aanay kooxda manchester united u qalmin in xilligan ay u tartanto eh, koobka europe leaga
kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare hortuwaa garoon buqcadii ciyaaraha barbaarti la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar bilaabo sarakaca sacab sacab sacab sacabanaha loo tumo
waryahanka kooxda kubadda cagta atlantico madrid luis suarez ayaa kala doortay labada xidig ee la filayo in ay masraxyada ugu sarreeya kubadda cagta caalamka ku tartami doonaan mustaqbalka ee erling haaland oo borussia dortmund isagu markaa ka tirsan iyo weliba kilian imbembe oo paris saint germain qayb ka ah halan iyo imbembe ayaa loo saadaalinaya in ay markaasi tobanka sano ee soo socda noqon doonaan xidigaha ugu fiican caalamka kadib qaabka cajiibka ah ee ay markaasi ku bilowdeen waayahooda dortmund iyo weliba paris saint german la yidhaahdo tartan iyo weliba xifaaltan kubadeed oo dhex mara ayaa bedeli kara midka cristiano ronaldo iyo leonel messi wuxuuna hadda aragtidiisa midka la wanaagsan dhiibtay luis suarez ninka la yidhahdo suarez oo la hadlay marka ayaa waxa uu sheegay in kilian imbembe uu yahay mid aad u heer sarreeya balse uu isagu la dhacsan yahay helaan islamarkaana uu waqti u gaar ah samaysan doono luis suarez oo aragtidiisa labada daa'yar dhibanaya ayaa marka waxa uu ku yidhi isagu helaan weeyaane waa ciyaaryahaan weyn waxaana uu joogaa heer cajiiba isagu waxa uu leeyahay awood jir ahaaneed oo qaas ah waana mid ka mid ah nambarada sagaalaad ugu wanaagsan marka la fiiriyo dunida waqti ayuuna calaamadin doonaa anigu wax yar halaan ayaan doorbidaya laakiin imbembe waa mid jooga heer aad u sarreeya oo aan la dhayalsan karin xilligan real madrid iyo barcelona ayaa labadaba si xoogan markaasi loola xiriirinayay saxiixa halaan oo mar kale xilli ciyaareedkan weyn isagoo markaasi qaadanaya labaatan sano jirkaas ayaana soddon iyo saddex gool xilli ciyaareedkan tartamada oo dhan markaasi ugu soo dhaliyey kooxdiisa kadib soddon iyo kow kulan oo uu ciyaaray si kastaba manchester city ayaa iyaduna markaasi dhinaceeda ka doonaysa saxiixa halan iyadoona markaasi kooxa kale oo premier leaga ah sida liverpool iyay markaasi keliyan imbembe kula tartamayso real madrid barnaamijka aad maqlaysaan waa cayaaraha idaacadiisna ee magaalada jowhar ayuu toos idinkaga imaanaya saaxiibayaal bal markan talyaaniga haddii aan eegno kooxda kubadda cagta juventus ayaa waqti u qabatay tababaraha cadaadisku saaran yahay ee andre birlo iyada oo sida ay markaasi saxaafadu sheegaysay dooratay saddex tababare oo ay markaasi u aragto kuwa ay ku bedeli karto haddii ay shaqada kooxdeeda dhowaan ka ceydiso birlo sida uu sheegayo wargeyska Le republic juventus ayaan markaasi haysan lacag lacag ku filan oo ay kula saxiixan karto jurgen club iyo waliba beb guardiole mid ahaan islamarkaana saddexda tababare ee birlo bedeli kara uu doortay gain pierre gasbini zamane inzagi iyo waliba eh, lasiano spaleti ninka la yirahdo cadaadiska ayaa noqday mid aad markaasi ugu kordhay birla ninka la yirahdo kadib guuldaradii ay toddobaadkan kooxdiisu kala kulantay kooxda beneveto la yirahdo oo ka mid ah kooxaha ka ordaya markaasi in ay heerka hoose u dhacaan bicaneri ayaa hadda toban dhibcood waxa ay ka dambeysaa kooxda hogaanka u haysa zeri-eeda dalka talyaaniga ee inter milana sidoo kalena wareega lix iyo tobanka ee champions leaga ayaa dhowaan isaguna lagu reebay juventus ayaan doonaynin in ay markaasi shaqada ka cayriso birlo inta uu xil ciyaareedku socdo balse haddii ay markaasi balse haddii ay xaaladu sidan markaa kasii xumaato ku-xigeenkiisa igor tuder ayaa ah midka loo magacaabi karo tababaraha ku-meelgaarka ee kooxda marka laga yimaado ninka la yidhahdo gasbrini inzaji iyo weliba spleti sidoo kale waxaa liiska ku jira tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta juventus mizimilano algare ee balse xiriirka kala dhexeeya bavel nadved iyo weliba fabio barticiti oo ah markaasi mid aan fiicnayn ayaa keeni karaya in uusan kooxda dib ugu soo laaban isaga tababaraha eh, gasbrini ayaa ah mid wacdaro isagoo xilligan ka dhigaya eh, kooxdiisa atlanta oo uu markaasi si joogto ah ugu soo saaro uefa champions league sidoo kale inzaji ayaa ah mid isku muujinaya sanado badan lazio oo uu xitaa koobab markaasi la qaaday iyo weliba tababarihii hore ee argentina ee spalletti ninka la yirahdo bishii february ayay ahayd midii ay juventus shaaci bishii february ayay ahayd markii ay juventus shaacisay in ay gashay khasaare milyan oo euro ah taas oo markaa ka dhigan in aysan la saxiixan karin tababarayaasha waaweyn sida clob iyo weliba guardiola
kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
wahagaag dhegeystayaal barnaamijka cayaaraha idaacadda isnay ee magaalada jowhar ayaad la socotaane bal markan arsenal ayaa waxay u baahan tahay in ay markaasi uga mahadceliso weeraryahaanka kooxda everton ee joshua king sida uu markaasi uga qalqaaliyey naadiga ay norway kasoo sida uu markaasi ugu qalqaaliyey xidiga ay norway kasoo wada jeedaan ee martin udigard in uu ku wareego kooxda kubadda cagta arsenal ee ka dhisan magaalada london ee cariga ingiriiska sano jirka qaadka dhexe oo markaasi suuqii bishii january qaab amaa ah kaga tegay kooxda kubadda cagta real madrid inuu wareegay arsenal ayaa ahaa mid hormarayey markaasi dhammaan kow iyo tobankii kulan ee uu markaasi ilaa hadda usoo cayaaray kooxda tababare michael arteta martin ayaa ahaa mid qaab ciyaareed holaca markaasi kusoo bandhigay kulankii ay axadii kooxdiisu barbardhaca soo laabashada ah markaasi kala daba timid west ham united oo ay markaasi soddon iyo saddex ku kala baxeen walow dhammaan saddexda gool looga hormaray kooxdan king oo ay markaasi odigard ka wada tirsan yihiin xulka qaranka norway ayaa hadda waxa uu shaaca ka qaaday in uu door weyn isagu markaasi ka cayaaray in xidigaasi uu emirates stadium u wareego islamarkaana uu ka dul ciyaaro kooxda kubadda cagta arsenal bishii janawari sagaal iyo labaatan sano jirka everton ee n r k la hadlay ayaa waxa uu yidhi markii aan arkay wararka xanta ah ee ku saabsan arsenal waxaan isaga u diray fariin waxaana ku idhi waa in aad doorataa arsenal haddii aad doonayso mustaqbal wanaagsan waxa uu iigu jawaabay ma hubtaa ma hubtaa waan hubaa qaabka ay u ciyaarto arsenal iyo weliba martin waxaan leeyahay asxaab u soo ciyaartay arsenal wax yar ayaana ka ogahay sida ay kooxdu tahay maskaxdayda waxaan filayaa in ay isaga si fiican ugu habboonayd in uu u wareego kooxda kubadda cagta arsenal ee dalka ingiriiska heshiiska amaahda ah ee uu odigaad kaga tegay kooxda real madrid ayuuna ee, ugu wareegay ganars ayaa ah mid ku eeg dhammaadka xili ciyaareedkan kadib eh, markii uu ku hoos dhibaatooday tababare zinedine zidani oo fursad fiican siin waayey odigaad ayaa noqday xubin muhiim ka ah shaxda michael arteta isaga oo xataa goolal ka soo dhaliyey kulamadii tottenham iyo weliba olyambicos ee isku xigxigay
kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare kuwa beri laloolama beesha caalamkee kale noqda guusha beegsada oo helaa bilada sare Bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
guud ahaana qodobkaas ayaa u dambeeyey barnaamijkii cayaaraha idaacadda isnaa ee magaalada jowar aniga cusmaan cabdalla ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya farsamada zaki intaan mar kale ku kulmayna waxaanu idin leenahay nabadgelyo aduu idin dhaafa radio isnaa dot s o ayaad barnaamijkeenan dib uga heli kartaa
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo tumo
sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo
bartuwaa garoon buqcadii ciyaaraha
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqay bulshayahay rag iyo dumar bilaabo sare kaca sacab sacab sacab sacab badan haloo